salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee rediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda muqdisho oo maraya heer gebagaba ah iyadoo horumaro laga gaaray arrimihii laga wada hadlayey shir looga hadlayay amniga dalka oo maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan oo maanta kulan looga hadlayay caawinta dadka abaaruhu saameeyein la qaatay maamulka gobolkaasi wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee sirdoonka khasakhistaan oo xabsiga loo taxaabay waa habeennimo sabtiya axadina ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha koowaad sannadda labada kun laba iyo labaatan haatana kusoo dhowaada warkii oo fidsan shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maraya heer gebagaba ah iyadoo horumaro laga gaaray arrimihii laga wada hadlayey maxamed ibraahim macalin oo afhayeenka xukuumadda ayaa faahfaahinaya bismillahi raxmaan raxiim madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed maanta oo sabti ah waxa ay sii wadeen kulamadii ay ka lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka shirka maanta uu sida caadiga ay shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho dhammaanna madaxdu waxa ay si qoto dheera ay uga hadlayeen oo ay u sii wadeen inay ka munaaqashadaan ajendayaashii hor yaalay ee ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka amniga hadda shirku waxa uu marayaa meel gabagaba ah madaxduna waxa ay isfaham buuxa intooda badnaa ay ka gaareen qodobadii ay ka wada hadlayeen ee ajendaha ugu jiray shirka waxaa la filayaa haddii aad baydmo in maalmaha fooda inagu soo hayo uu soo gabagaboobo iyadoo ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku oolah waxaana sida muuqata madaxdu markaaad fiiriso sida ay arrimaha saraaxada leh ay uga doodayaan la filayaa in shirkan natiijadiisu ay noqoto mid horseeda doorasho hufan oo dalka ka dhacda islamarkaana ay waqti kooban oo la waqtiyeeyey
ashir looga hadlayay amniga dalka ayaa maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho waryaheeni maxamed nuur macalin ayaa warkaasi faahfaahinaya shirkan oo looga hadlayay amniga iyo horumarka garoonka aadan cabdulle oo ay ka qayb galeen wasiirka gaadiidka soomaaliya maareeyayaasha iyo maareeya ku-xigeenada maamulka guud iyo amniga garoonka hay-adda duulista rayidka taliya ku-xigeenka saldhigga baleyska hay-adda socdaalka madax ka socotay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha hay-adda fifory saraakiil ka socotay amsom iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ayaa maanta lagu qabtay gudaha garoonka aadan cabdulle ee muqdisho shirkan bilaha ah oo ay si wadajir ah u shir gudoominayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane duraan axmed faarax iyo maareeyaha maamulka guud iyo amniga garoonka mudane cabdinaasir maxamuud gurey ayaa mas-uuliyiintii kala qayb gashay shirka waxa ay kaga doodeen sidii loo horumarin lahaa qorshayaasha wax kabeddelka iyo meelaha xadidan ee garoonka diyaaradaha sida dhaba diyaaradaha isticmaalaan ee ranweyga iyo hangarka guud ahaan shirkan oo muhiimad gaara u leh hay-adaha kala duwan ee ku shaqada leh garoonka oo aragtidooda la wadaagayay kasoo qaybgalayaasha shirka islamarkaana si gaar ah loo diiwaan gelinayay bal waxyaabaha laga fulin karo hadda iyo mustaqbalka dhow ayaa waxaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey cabdinaasir maxamuud gurey oo ah maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka aadan cabdulle
shirkaas waxaa ka soo qayb galay hay-adaha uu ka kooban yahay amniga garoonku ama gegida diyaaraduhu waxaa ka mid ahaa airport authority-ga booliiska nabad sugidda ama nisa favori amisom iyo hay-adaha kale ay khusayso arrimaha amniga garoonku shirkaas waxaa lagu falanqeeyey sidii loo adkeyn lahaa amniga amniga airoboorka sidii looga gudbi lahaa caqabadaha jira sidii sanadka cusub loogu diyaargaroobi lahaa in horumar lagu sameeyo airoboorka hadday tahay midda nabadgelyada hadday tahay midda qurxinta hadday tahay midda baarkinada si fiican buna noogu soo dhammaaday insha allahu tacaala waxaana filaynaa asbuucan hadda inoo bilaabanaya in aan shaqadii xoogoodii bilowno oo ay ka mid tahay qurxinta iyo dhismaha ayraboorka baarkinkiisa iyo iyo inaan ku samayno horumar arrimaha amniga maadaama ay sanad cusub inoo bilowday intii hore aan soo bandhignay aan qabanina waa ka wada hadalay marka aad baan ugu faraxsannahay si fiican baana joogi noogu dhacay waxaana si qurux badan buu noogu soo gebagaboobay aad baad u mahadsantihiinwasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo la hadlayey madaxda waaxyaha kala duwan ee kasoo qaybgalay shirka amniga iyo horumarka garoonka aadan cabdulle ayaa ugu baaqay in mas-uul kastaahi looga baahan yahay inuu qabsado shaqada kaga aadan horumarinta amniga garoonka islamarkaana uu soo gudbiyo xilli hore caqabadaha si wax looga qabto maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cadde muqdisho
guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan ayaa maanta kulan looga hadlayay caawinta dadka abaaruhu saameeyin la qaatay maamulka gobolkaasi cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaasi inoo soo diray guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan oo ka kooban culmowdiin waxgarad haween iyo dhalinyaro ayaa maanta kulan la qaatay maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii wax loogu qaba lahaa dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku nool gobolka hiiraan ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha mataliya guddiga gurmadka abaaraha gobolka waxaana ay ka warbixiyeen halkaay u marayaan dadaalka ay wadaan waxaa ku jira marka dadkan tabaalaysan in hoos loo fiiriyo waa waajib haddii ay af tahay iyo hadday anfaco tahay iyo hadday adin tahay alkalimatu ayiba sadaqa ayuu yidhi nabiga afka waa sadaqada warka wanaagsan warka wanaagsan waa sadaqo horeyaa loo sheegay xoolana ma jiraan sida xaqiiqda ah dadkiina dabaqabasho biidni illaahi kariim haddii ay helaan waa la samato bixi karaa annagoo isku duuban bulshada reer hiiraan haddaan nahay waxaan u istaagnay dhaqaatiirtiyaa ku jirto guddigii waxbarashadaa ku jiro culimaauddiinkeenna odayaasha maamulka waa garbaheenna kama maaranno dhammaanteen haddaan u istaagno gobolkeenna iyo tuulooyinkeenna iyo xoolodhaqatadeenna waan caawi karnaa anigoo ku hadlayo magaca guddiga gurmadka abaaraha beledweyne dhallinyarada gobolka hiiraan anuu ku matalayo waxaa farxad ah kulankan qiimaha badan ee aan isugu nimaanay ee loogu yaboohayo dadka walaalaheenna ee degan meelaha miyiga ee fogfog ee biyilaanta hayso iyo cunolaanta inaan ka wada qayb qaadano barnaamijkaas khayriga ah waxaan rabaa ilaahay inaan subxaana wa tacaala aan u mahad celinno dhammaanteenba sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka hiiraan waa bilaabeen abaaro fara badan oo ku habsaday gobolka hiiraan ee saameeyey duunyada iyo dadkaba waxaa gobolka hiiraan ka jirto abaar ba'an ee cuntola'aan iyo biilaan eh waxaan iskugu nimid meeshaan duunyadii waa ba'dee dadkii inaan daba qabanno haddiis ilaahay idmo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa sheegay inanka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo samaynayo dadka dhibaataysan ay abaaruhu saameeyeen waxaanu sidoo kale u mahad celiyey bulshadani is-abaabushay oo doonaya in ay bulshadooda wax u qabtaan annagu isku talagal baan samaynay reer hiiraan haddaan nahay culimadii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo ururadii bulshada iyo maamulkii waa isu tagnay war intaas soo runtay maaha waxaan heli karna waa isu geysanay war kaalmaan u baahannahay hana la kaalmeeyo dowladda dhexe hayna kaalmayso stateku hayna kaalmeeyo guddiga gurmadka abaaraha ee xafiiska prime ministerka laga magacaabay ilaa hadda waa dhaliilaynaa nama soo gaarin haddaan xiriir la samaynana waa heli weyne gobolka hiiraan waxaa ka jira abaar aad u xoogan taasi oo saamayn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ku nool deegaanada miyiga ah ee gobolka hiiraan cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne dadka deegaanka kayn ee gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ee ka jirta deegaankaasi maxamuud cabdi diirshe ayaa warkaasi inoo soo diray deegaanka kayn oo soddon iyo shan kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga cadaado ma helin labadii xili roobaad ee lasoo dhaafay waxaana abaarta ka jirta ay saamaysay dad iyo dunyaba deegaankan ma laha wax ceelbiyooda waxaana dadku ku tiirsan yihiin laasaska gacanta lagu qoday oo qadiimi ah kuwaas oo laga helo biyo yar haddana aan nadiif ahayn iyo barkado booyadu ay ku keenaan fuustadii hal ilaa laba doolar taasoo dadka qaarkii aysan iibsan karin xoolaha oo jidaalku ku dheeraaday ayaan lahayn cad iyo caano iyo beec toona taas oo si adag u saamaysay xoolodhaqatada sida uu sheegayo xuseen maxamuud cabdulle oo aan ku waraysannay kaalinka ceelasha laasaska ah isagoo xoola ka waraabinaya dadka marka waa anagu kolley reemihii baan nahay waxaan ku noolayna waa duunyada duunyadu waad ujeeddaa waxa ay tahay iib kuma soo dhowaan dee ganacsi kale iyo maamul kale mid awlanaan lahayn ee ayagaan ku noolayn ayagiina dee lacagtu lacag mar noogu nooga dambayda hal sano ka hor waxay leeyihin noogu dambayday iib male taakulayn kale male biyahay cabaya oo ujeedana waa ceelkaas dhiiqadaa marka meesha aanu joognaa iskuul male male male waxbarasho male male isbitaal male marka waa dal dee iska dayacan dadkaani ilaahay baa ka bixi kara marka ilaahay hanaga bixiyaanu leenahay bini'aadankuna de way u jeedaan hadday wax qabanayaan waxa jira way arkayaan wax ka qarsoon maahan dhinaca kale waddada loo maro deegaanada kayn dhagax dheer ilaa cado kibir ayaa maritaankeeda waxaa adkeeyey bacaad iyo dhagax maadaama aysan helin wax dayactira roob la'aantuna ay saamaysay magacayga waxaa la yidhaha maxamed ciise maxamed sibriye waddankan waxaa ka jirta waddaxumo saa'ida ceelkaas gidhays iyo qaayib intii ka dhexaydaan beel u nahay dhagax iyo bacaad baa ka jira dadkii meesha waddanka u raaci jiray labanlaab lacagtii ay ku noqotay waddooyinkii waa la mari waayey dhagax baa lala mari waayey iyo bacaad baabuurtii dhammadaa naga wada hallawday booydii biya waa noogu keeni waayeen marka waddanka waddaxumadaa saa'idkaaha ka jirta abaartii carrada ka jirtay baa waddadaasna keentay booyduhu meeshii biyaha ay ku gey jireen hal dolar laba dolar bay ku geeyaan iyo iyagoo waddadii soo aadeen oo ku hallaabay bealladu labalaba hameen bay ku haydaan qaaraa looga soo tagaa qaaraa xilligan ku jira hadda waddaxumadaas baa annagu nagu haysata meeshaas bismillahi raxmaan magacaygu waa daahir cali aadan waddadan waxaa nahay bi'alka ka shaqeeya oo ilaa cada kibir iyo halkaa ka shaqeeya cadaado gidhays ilaa cada kibir waxaa isdhaanta ma leh waxay isku darsatay kayn iyo gidhays inta ka dhexayda bacaad iyo dhagax markii la dhaafo kaynna waxay gelaysaa bacaad ilaa cada kibir waxaa keenayaa waddada meesha lagama shaqayn waayahan waqtiguna jidaal dheerna way soo martay marka booyado way maraan oo baabuur waaweyn oo luglugo way maraan marka sidaas daraaddeed iyadoon wax dayactirna waayahan laguma samayn rafaad badanaan ku qabnaa shidaalkan ugu baxaya maadaama aad bacaad marasa waa dheeri waay shidaalkan kusoo talagalay shidaalka dheeriyahan ugu baxa lugta naga bajarta jiidaha gaarigu jarayaa sabaradaha kaa jabaya rafaad maalin la arka wixii aan ka heli lahayn gaarigaan gelinaa kayn iyo deegaanada ku dhowdhow ma laha adeeg caafimaad waxaana bukaanada loo qaadaa cadaado taasoo xaaladda uga sii dari karta cabdi xoosh cismaan waa guddoomiyaha deegaanka kayn marka abaarta meesha ka jirta waxay tahay waa biyo la'aan dadku biyo ma haystaan cunno ma haystaan caafimaad ma haystaan waxaa ka jira intaas ku dheeriya wadoodii oo go'day oo soo aragtay adinku indhaha adiga ku soo aragtay waxaan leenahay marka dadka deegaankan jooga aad iyo aad xaaladoodu u hoosaydaa caafimaad ha ahaato biyo ha ahaato xoolihii waad u jeedin say ay yihiin dadku awal waxay ku tiirsanayeen wax kale maahna waa dunyada dunyadiina waxaa u timid sideedaba abaartii u helida cudur way jiran yihiin xoolihii way dhimanayaan xanuun la yidhaah waxaa ku soo magaceeyey ninka la yidhaahdo dabakilkil lagu sheegay geeri waa sidoo kale furqa u qabaa waxaan leenahay marka ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa dadkaas tabaalaysan oo abaartu saamayday inay caawimaad la soo gaaraan mideeda kale waxaan u baaqaynaa madaxweynaha galmudug waxaan leenahay waxaad u dhaaratay oo madaxweyne u tahay waa dadka iyo dalka aad u dhaaratay maahana shaqsigaaga maahan waxaan leenahay ninkale dadkaas la soo gaar abaaruhu saameeyeen maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa dhammaystiray dhismaha ceelbiyood dadku baahi weyn u qabeen oo laga hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada xarfo ee gobolkaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi noo soo diray gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse nuur oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan kuwa puntland ayaa maanta gaaray deegaanka gosol oo isagu hoostaga magaalada xarfo ee gobolka mudug halkaasi oo ay ka socoto qodista elbiyood kaa oo ay baahi u qabeen dadka deegaanka marka la eego xaaladaha biyola-aaneed ee ka jirta deegaanada gobolka mudug gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa markii halkaasi ay gaareen waxaa warbixin ka siiya xaaladda ceelkan iyo baahiyada loo qabo qaar ka mid a injineeradii iyagu gacanta ku hayay iyo gudoomiyaha magaalada xarfo cabdulqaadir cumar jaylaani meesha aan hadda taagannahay waa gosol weeye waa dhul dhisirtii oo biyola-aan ahaa oo xilliga jiidaalku kaco aan biyo laga helin waxa ugu dhow buurtinleh iyo xarfo iyo balibusleh buusoonka udhexeeya waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo cabdixakiin khalif waali oo ah nin dhallinyaro ah oo hadda ku maqan caraga maraykanka oo ceelkan asagu qoday
مواجهة بعض الصعائب هديمة وكيسن وإن شاء الله التنفيذ بيكون بأحسن حال إن شاء الله ومع الاستمرارية بإذن رب العالمين بيصير كل شيء إن شاء الله عبد حكيم خير الله سيو wuxuu gartay wax weyn oo in badan annaga dadkeena ka mid ah uusa aysa garaan oo dhulkan waa dhul xaqiiqatan oo masoor ah oo biyuhu ay ka fogyihiin oo baraaga unbaa laga isticmaalaa xilligan hadda jilaalka yacni qayradiisa isaga ilaa iyo mindhiciraan ilaa iyo kashay ilaa iyo balbuse meel u dhow baa maalin kastana laga soo waca oo layidhaha biyo la-aan baa ka jirta waxaan u malaynayaa ceelkan baahi xoog leh in loo qabay gudoomiyaha gobolka mudug cabdilatiif muuse nuur ayaa la dardaarmay dadka deegaanka isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka mudug ee puntland ay gacan ka geysan doonaan dhammaystirka waxyaabaha ka dhiman isagoona xuso in ceelkani loo qabo baahi aada u weyn runtii gosol ceelka laga qodaa wuxuu harraa tirayaa hawd weyn oo dhan waxaan isleeyahay waxaad tilmaanteen jihada buurtille iyo jihada xarfo iyo jihada balibusle halkaas badda ugu sukaysaana meel beelahaan u malaynaya marka loo aado oo ceel ka qodan yahay cabdixakiin waddo fiican baad furtay ciddii dariiqaaga martana ajarkeedaad helaysaa waxa aad alla siiyobaad iyagana alla ku siinaya iyagoona alla ka nusqaaminaynin waxaan rajaynaynaa oo aan rabnaa inaan baaqa u diro dadka reer mudug ah oo waxhaysta oo awooda oo ganacsiyada leh meel kastoo aad joogtaanba mar walba maskaxdiinna waxaad ku haysaan deegaankan waxa ugu weyn oo u baahan yahay inay biyo tahay dowladdu baa waa kaalmaynaysaa laakiin waxaa muhiim ah bulshada iskutashigeeda ayaa maanta soomaaliya macno kale
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacay
halka warkaasi kala socotaana waa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka madaxii hore ee sirdoonka khasakhistaan ayaa xabsiga loo taxabay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka gudaha ee khasakhistaan ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii looga shakiyey khiyaano qaran sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi guddiga amniga qaranka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kariim misow la xiray kadib markii ay bilaabmeen baaritaanno ku saabsan eedeymaha laga soo gudbiyey oo ku saabsanaa khiyaano qaran xarigga madaxii hore ee hay-adda sirdoonka khasakhistaan ayaa ku soo beegmaya xilli gudaha dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo xooggan oo ka dhan ah dowladda guud ahaan dhegaystayaal waa naga inta warkii habeeney aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa idiin soo saaray idiinla warramayey anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaano allah